heeganaanu ahayo naftaydii hawle haybaduu ilaahay uga heshay dumarkan heeganaanu ahayo naftaydii hawle
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan dhammaantiin kuna soo dhowaada madasha furan
waa sabti sideed iyo tobanka bisha toddobaad ee sanadka labada kun iyo lix iyo labaatanka waa toddobadii fiidnimo xilligan oo kale ayaan toddobaad walba hawada ku kulanaa madasha furan waxaad ka dhegaysan kartaan idaacadaha kale ah madasha furan waxa aad ka dhagaysan kartaan idaacadaha kale ah z j s f iyo c j s r ee magaalooyinka barnaby b c british columbia iyo edmonton alberta
sagaashan dhibic hal f m iyo c j s f c a sabtida toddobada ilaa iyo sideedda fiidkii sideed sideed dhibic shan f m iyo c j s r com axadda sideedda ilaa iyo sagaalka fiidnimo iyo baraheena bulshada sida youtube facebook tiktok iyo instagram oo aad ku heli kartaan ciwaankeenna madasha furan barnaamijyada waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jaamac faras leh iyo xasan carab waxaa kale oo barnaamijka nagala qaybgalaya axmed baashe iyo ayaan maxamed intaba waxaad kala socotaan baraheena bulshada oo aad iyo idaacaddeenna toddobaadkan oo aad si wacan ugala socotaan c j s f c a iyo sagaashan dhibic hal f m
sida hilaaco waa qure
waayahay dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan baraheena bulshada iyo c j s f c a iyo sagaashan dhibic hal
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jaamac farasle oo farsamadayna hoyay halkaad aada warkaas ka dhegaysanaysaan hadda waxaanu idiin soo gudbinaynaa barnaamijkeenii diiniga ka dhegaysta madasha fulan iyo sheekh maxamed axmed weli
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي walaalayaal ilaahay baa mahad iskale marka koowaad marka labaadna waxaan u mahad celinayaa idaacadda madasha furan iyo maamulkeeda jaamac farasle oo nagu martiqaaday halkaan si aan uga gudbino masaayisha diiniga ah ilaahay baa mahad iskale ayagana waa u mahadnaqaynaa intaa kadib walaalayaal caaw waxay ku saabsan tahay muxaadaradeenu weysada oo ah mowduuc aada u fara aada u guda weyn ayaan wax ka taataaban doonaa insha allah weysadu waxay leedahay walaalayaal shuruud arkaan mubdilaad makruuhaad intaba way leedahay sunan caawa insha allahu tacaala waxaan eegi doonaa shuruudda weysada iyo arkaanteeda shuruudda weysadu walaalayaal waxaa ka mid ah qofka weysadiisu ay ansaxayso inuu yahay muslim alislaam baa ka mid ah qof gaal ah weysadiisu ma ansaxdo midka labaad waxaa oo ka mid a shuruudda weysada wuxuu yahay atamyiis qofku inuu yahay mid wax kala garanaya oo uusan ilmo yarna ahayn qof waalana uusan ahayn labadaa weysadoodu ma ansaxdo midka saddexaad waxaa weeye waniqaawu can ilxaydi wanifaas gabadho xayd iyo nifaas inay daahir ka tahay haddayna daahir labadaa ka ahayn weysadeedu ma ansaxayso waxaa ka mid ah wa camaa yamnacu usuululmaa ila albashara shay waa inuusan jirin biyaha ka macninaya jirka inay gaaraan sida saacadda qofka ku dhegan ama fargashiga ama rinjiga ama shay jirkiisa adigu ku dhegan uu biyihii u diidaya inay gaaraan waa inuusan ku sugnayn wa an laa yakuuna waa inaysan ahayn calaa cudwin xubinta korkeeda maa yuqayarulmaa biyaha wax doorinaya biyaha lagu weysaysanaya midabkooda wax bedelaya sida sacfaraankii shamiitadii burkii qasilkii cilaankii waxyaabaha la midka ah haddii ay waxaasu jiraan waa la dhaqayaa ilaa ay ka dhammaadaan oo biyo cad laga gaaro weyse ma ansaxayso waxaa ka mid a walaalayaal weysada shuruudeeda alcilmu bifadiyati weysada qofku inuu ku cilmi leeyahay faralnimadeeda waxaa ka mid a walaalayaal wa an laa yactiqid qofku waa inuusan ictiqaadin fardan oo min furuudii weysada faralyaalkeeda ka mid ah sunno shay faralyaalka weysada ka mid a hadduu sunno u ictiqaadiyo ayadana ma ansaxayso waxaa ka mid a walaalayaal adahuur almaa-u dahuur biyaha lagu weyse qaadanayo ama lagu dahaaro qaadanayo inay noqdaan biyo daahira oo aan najaaso ahayn mustacmalna ahayn waxaa ka mid a shuruudeeda dukhuulul wakti waktiga inuu galo wad iyo labadan shardiyo u dambaysa waxaa iskale dadka xanuunsan oo daa'imulxadadka la yidhaahdo ayaa labadan iska leh waktigu inuu galo iyo walmawaalaatu xiriirin lidaa'imilxadad xadadkiisu midku daa'imka u aha weysada u xiriiriyo dadka gabdhaha dhiig furanka qaba qofka kaadida aan ceshan karin ka saxarada aan ceshan karin ka neefta aan ceshan karin xilli hore ma weysaysan karaan adiga waxaa kuu bannaan weysada cisha aad ku weysaystay inaad suxi ku tukatay haddaysan kaa jabin laakiin asaga lagama ogola qofka xanuunsan markuu saa u weysaysto oo weysada dhammaystirto waa inuu salaadan hore ka galo shuruuddaasay walaalayay leedahay qofkii aan aqoonina ma sixi karo sidoo kale waxay leedahay arkaan ay weysadu leedahay arkaanta weysada waxaa ugu horeeya sida nabigeennu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam anniya qofku markuu inuu farxasho waa sunno inuu sandaarsado oo luqluqdana waa sunno laakiin waajibku wuxuu ka bilowdaa wejiga marka maxaa ugu horeeya anniya sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu biniyaat wa inamaa sixatu alacmaali biniyaat acmaasha ansixitaankeedu waa in niyo la helo wa inamaa likulli ri'in maa nawaa qof kasta waxaa u sugnaaday wuxuu niyoodo wuxuusan niyeysan uma sugnaanin xadiiskaas waa xadiis saxiixa haddaad tukanaysid niyaa lagaa rabaa haddaad weysaysanaysid niyaa lagaa rabaa haddaad xajinaysid haddaad soomaysid haddaad sadaqa bixinaysid bal iska badaaya masaariifta iyo biilasha reerahaaga aad siinaysay haddii aad u niyootid waajib ilaahay inaad gudanayso uu kugu waajib yeelay niy niyada ayaad ajri ka helaysaa cuntada aad cunaysa haddaad niyootid inaad ilaahay ugu daacaysatid ugu cibaadaysatid ajriyaad ka helaysaa dharka aad xiranaysa haddaad niyeysatid waajib inaad gudanayso cawradaada aad ku asturaysid ajriyaad ka helaysaa marka niyada saasaa ugu horeysa waxaa ku xiga qaslul weji wejiga in la dhaqo duulan wa cardan xagga dheerarka iyo xagga ballacaba minal uduni dheg laga bilaabo ilal uduni dhegta kale laga gaaro lafgareeda laga bilaabo ilaa sanxayaha meeshaa timuhu timooleyda ah oo timaha bar la soo dhaqa weliba laga gaarayo waxaa ku xiga waa qaslul rij- rijlayn labada wa qaslul yadayn labada gacmood in la dhaqo ilal mirfaqayni macalka aqow- aqowyada macooda in la dhaqo suxulada weliba gadaashooda weysada in la gaarsiiyo Wa- wa- iyo wa qaslu shayin min ara'si wa qaslu shayin min ara'si madaxa qayb ka mid a in la dhaqo madaxa qayb ka mid a in la dhaqo madaahibta qaar baa waxay qabaan in madaxa la wada mariyo la wada masaxo laakiin madhabkana shaaficiyadu bar un ka mid a in la masaxo Een, waxaa ku xiga wa qaslu rijilayn labada lugood in la dhaqo midda ugu dambaysa waxa weeyaan tartiib in la kala dambaysiiyo wejiga loo hormariyo gacmaha lagu xojiyo madaxa lagu xojiyo lugaha loo dambaysiiyo tartiibkaas waxaa laga qaadanayaa aayadda qur-aanka ilaahi subxaanahu watacaala suuratu maa-ida yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn suuratu maa-ida waa tuu ilaahay ku yidhi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo idaa qumtum ila salaati salaada markaad u kacdaan waxaad dhaqdaan buu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala wejigiina gacmihiina madaxiina masaxa lugihiinana dhaqa somaarati marka qof kasta oo muslim ah ayaa laga rabaa sidaa inuu sameeyo insha allahu tacaalaa waxaa inoogu xiigi doonaa haddii ilaahay idmo weysada arkaanteeda iyo shuruudeeda haddaan ogaanay maxaa buriya afar shay ayaa weysada burisa afartaasaan kusoo koobaynaa insha allahu tacaalaa afarta shay waxay noqonayaan kan koobaad alkhaariju min axadi sabiileyn gadaal iyo horay wax kas- shay kasta oo ka yimid weysadu buriyaa kaadi ha noqdo saxara ha noqdo dhiig ha noqdo wuxuu rabaa ha noqdo midka labaad waxaa weeye sawaalul caqli caqligoo taga oo hurdo ku taga ama suuxdin ku taga ama daroogo ku taga ama qofka kooma uu galo xanuun- xanuunsado caqligiisu hadduu tago weysadiisa way burtay midka saddexaad oo ee, weysada burinaya waxaa ka mid ah آه، التقاء بشرة الرجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل قبر ينن أجنبي كلاء ووين مرة لأنت أن اسكو تابطي مذهب كشافعي يدو أرنكا وكو إجماع سيهاي إن وفت الدمر كأ أي نينك كتشبين يسوي سدا وحاجر آيات قرآن أولى مصد من النساء إلهي ويرى سبحانه وتعالى آيات وحا اسكو خلافي عبد الله بن عمر يا عبد الله بن مس... إن- عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عباس إن شاء الله مرقوني أيان كالي دونا midka ugu dambeeya waxa weeye oo jebinaya weysada qofku inuu taabto gadaashiisa ama horehiisa calaacasha beerkeedana uu ku taabto maslu qubuli liaadamiyi aw xalaqati duburihi inuu dabadiisa taabto ama farjigiisa uu taabto weysadiisu way buraysaa qofku haddii weysadiisu burtana salaadiisu ma ansaxayso haddaan salaadiisu ansixina taariku salaad buu noqonayaa hadduu taariku salaad noqdana ahlunaar buu noqonaya ilaahay baan ka magan galnay naftayda iyo naftiinaba waxaan leeyahay ha lagu dadaalo ilahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa axkaam badan inaan soo gudbino aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaya dhegeysigiina ha laga faa'iidaysan leh idaacaddaas aad baa umahadsantihi asalaamu allahi calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat sheekh maxamed axmed weli ajriga xasanaad allaha ka siiyo barnaamijka diiniga halka aad dhegeystayaal kala socoteen waa madasha furan oo aad kala socotaan c j s f c a iyo sagaashan dhibic f m iyo axadda oo aad naga dhegeysanaysaan sideed sideed dhibic shan f m c j s r com iyo baraheena bulshada dhammaantood sida youtube facebook tiktok iyo instagram intaba barnaby b c ayaanu joognaa xasan carabow eh, waa jiri jirtay in eh, dad loo garnaqo laakiin dugaag iyo dad garnaqsanayo ah, weligaa ma aragta waa arrin cajiiba may waa halka uu ku Jawaabta saabsan waa halka uu ku saabsan yahay barnaamijkeena miida suugaanta axmed faarac cali idaaja ayaa inoo hayo eh, dhegeysi habboon
gadowgii xididka sarmaanta uu ka samaystay iyo haraggeerida curadda ah laga baxshay isaga oo isku xirxidhaya ayaa waxaa la soo joogsatay afadiisii oo inta meeldhow ku soo ekaysay adhigii ay saaka soofisay ka soo noqotay jaanqaadkeedii markuu maqlay ayuu korow dhowray mise maxaa rafaad ka muuqda maxay dandarro huwan tahay silic iyo saxariir maxaa foolkeeda saaran caloosha maran cagacaddaan iyo cagaag baa u dheer iyo weliba arrad aan qaawanaan waxba dhaamin ha yeeshee intaasba wuu ku ogaayay galabtase waxbaa ku siyaada ah wejigeedu weji wax ku soo kordheen ayuu u egyahay milicsigii horeba wuxuu ka dareemay dhiilo iyo murugo aan yarayn oo sii dhalangediyey inay wax sheegto ayay rabtaa hadalkiibaase ka soo bixila cabbaar dhan kolkay u tuuqi weydayna isagii ayaa doocdoociyey intuu xidhxidhiddii wadaanta yara hakiyey waxay u sheegtay qurbacii kadib war uu maqlo kii ugu naxdinta badnaa oo muxuu ahaa wiiloweylihii duhur lo'dooda oo maygaaggii weynaa harsanaysa raxan waraabayaalihii weerarha ku soo qaadeen intay dhagac tidhi cagaha waxa ka daydo sac walibana hortiisa ha u cadharo cabbaar gibina kadibna ileen inta kale ka culuse xaywaris ha dirgan waayo dabadeedna intay gollaha ka wada galeen sacii oo aysan weli kufin ha hilbeeyeenoo waraabayaashii degdeg ha uga hamuunbeeleen intaas markii ay u sheegtay ayay gudaha aqalka u gudubtay bal inay haamaha biyo ay cabto ka hesho kolkay kalax ahaanta darsanaysay waxaa dhagaheeda ku soo dhacayay xuseenoo inta fadhigii ka kacay keligii isla hadlaaya wuxuu ku celcelinayaa rag allow yaa ay habaaray maxaa la iigu dawgalay shalay ma qurbiciiba maantana maxay warisba haywaris wuxuu ahaa sacmar curada kaad dhal dhiinahoo da'dii hore la mahdiyey aad baa loogu hanweynaa hubaal bayna ahayd weysha ama dibiga uu dhali doono ka sokow inuu laba carruurah ku qaybi doono wuu rimanaa oo waa soo shindhoweeyey dhaysta ayaana dibadda tiil bil ma dhammaysan doonaa mase waa ka soo hormarin doonaa ayay lo' jirka waayo araggii markay arkaanba ku murmi jireen warku u daranaa indhihii baa madoobaaday iyada oo maalin weyna ayaa gabalkii u dhacay ma diihaalka ayaa ugu wacnaa ma murugada ku soo korodhay baa ugu wacnayd ma labada oo isu soo bahaystayba haywaris waa neefkii keli ah ee u islahaa markuu dhalo carruurta u maaloo halihii isugu kaasidkanaa ee caanawaayuhu uu kaa guriyey halkoodii ha kuu galo waa jab iyo naasabeel gargaarka eebbase weligaa ayaa laha xuseenow ha ka quusan wuxuu ismoodsiiyey inuu maqlay cod sidaas ku leh oo dhegihiisa meel fogaan badan kaga soo dhacaya maalintaas maalintii ku saddex ahayd goor gabalgaaba ayaa sheedda aqalkiisa waxaa xuseen ku salaamay nin uu si wanaagsan u yiqiinoo maanta gelinkii dambe gaalkacya ka soo carraabay waa warsamo sayax wuxuu u socdaa reerkiisii oo laamaballaad ku jira raar hoos galbeedka loo dhigay yaa ninba dhinac uga fadhiistay iswaraysi kadib xuseen baa afkiisii furtay waxaa ku dhacay wax la qarsan karaa ka weyne bal inay murugadu ka kala yaraato warsamo qaar ha u sheego si kal iyo laaba ayuu ugu deexday waa runoo abaartu waa sima oo cidina kama badbaadin dadse isaga ayaa garabta ugu liita rag badan buu sadhaami lahaaye sow caana waaye ma caana tirin saddex habeen bay carruurtiisu qadoodi ku seexatay oo aan afka wax loo saarin xerana looma gelin dabna wax looguma bislayn meel uu wax ka qabto iyo ciduu amaaha weydiista toona garan uu maay xuseen nin weyn buu ahaa nin dhibaatada haysa aan laga adkaysan karin buu ahaa labadii nin ee ay soomaalidii hore ugu maamuuska badnayd midkood buu ahaa wadaad ma ahayne afmaal buu ahaa isaga oo kalena nin wax isku falayaa ma hoojin jirin warsamana siduu nin gobihi yeeli jiray ayuu galabtaa yeelay isaga oo aan ka xumayn oo dhoolla caddaynaya ayuu xuseen guddoonsiiyey safarkii yaraa ee uu beledka ka soo miistay reerkiisana uu u waday oo muxuu dhammaa rodol beriisa iyo nusrodol sonkor ah wejigii odayga markuu yaxyax ka dareemayna wuxuu uu ugu laab qaboojiyey waxbana xuseenow aniga ha iga xishoon carruurtaadu anigaba waa carruurtaydii caawa iyo habeen dambe xoogaagan dabkaa loo saaro sidii ay u sheekaysanayeen ayay fii dambe noqotay dayaxiibaase iftiinkiisii ifka ku ballaariyey waa goortii uu warsama reerkiisii u dheerman lahaa bakooradiisii intuu laacay ayuu ka sala joogsaday cararkii ay ku wada fadhiyeen wuxuuse go'aansaday inta uusan cidda ka ambabixin inuu mar labaad xuseen ka farxiyo inuu u hiiliyo oo colaadda qaraar ee isaga iyo reer cumar cagalaawa dhex taal uu isaga ku garab joogsado wuxuu ku yidhi xuseenow kollay adiga iyo waraabe colkiin waa dhaan leh waxaad kaga aadsato ayaan wadaa suntii lagu layn jiray ayaa tan ahe keenso meel aan qaarkeed kuugu shubo duqii reerayn iyo farxad buu kala batay wuxuu u ekaaday roob mahiigaanihin inuu u da'ay oo intay xoolihii u naaxeen abaartii aaran loogu beddelay habeenkaasna ruuxii yidhaahda warsamaxaashi duco yar buu in calijiis kala dhe dhegaystayaal aan labadii qaybood ee hore idiin soo koobee soddonnadii qarnigii labaatanaad diraacdii cadhooley iyo abaartii xigtay waa tii lagu xoolo beelay reer mudugba ha ugu sii daraadee xuseen cali jiis gabyaagii la odhan jiray baa ka mid ahaa abaartaasuu reer miyigii ay xoolihii ka galaafatay laase cadale oo gaalkacya u dhow ayuu goor duhura oo kulul awrtii rarka kaga dhigay isaga oo arido
This is Bird Note. When wildlife conservationist Olia Weekly was a little kid, she noticed something incredible from her apartment window.
I was born and raised in Ukraine, and we were living on the third floor. And in the corner of our window in the kitchen, every year, house martins came and made a mud nest.
House martins are a kind of swallow that breed across much of Europe. They construct an enclosed nest from mud and spit, often under the eaves of homes and city buildings.
And my grandma would be furious because they would just make a whole big mess on the glass. And she would grumble about it and be like, oh, these darn house martins. But at the same time, we both would be glued to them and watching the parents come and feed the babies and seeing the little yellow baby mouths sticking out. And then eventually we could see each one of them leave the nest and then we would wait for them to come back the next year.
Today in Arizona, Olia leads the Nest Box program at Tucson Bird Alliance, which designs nest boxes for desert birds and helps people create nesting opportunities at home.
it's super special to be able to sit and watch their behaviors in the nest box, on an open cup nest, even in the window of your third floor apartment.
For Bird Note, I'm Mark Bramhill.
waa tahay dhegaystayaal qadarka xayeysiinta ah iyo barnaamijkii miidda suugaanta ee ka horeeyey halka aad kala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhagaysanaysaan sagaashan dhibic hal f m iyo c j s f c a iyo weliba madasha furan alberta oo aad ka dhagaysataan sideed sideed dhibic shan f m c j s r com iyo eh, baraheena bulshada oo aad dhammaan kala socotaan haddii ilaahay kuusama ogol yahay ciwaanka madasha furan waxaadna ka heli kartaan facebook youtube tiktok iyo instagram intaba barnaamijyada halkan ka baxay iyo kuwa eh, kale ee toddobaadka dhexdiisa aanu bilowno
haa hey jaamac aad baad u mahadsan tahay waxaanu haddana u diyaargaroomaynaa dhegaystaha wanaagsan barnaamijkeennii haweenka oo nugu magaca darnay udubdhaxaad alaaba waxay noo soo jeedisaa hayaan maxamed haye ayaan maxaad maanta inoo haysaa
wuxuu cunay kii
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal idil ahaantiinba kulanti wanaagsan mar kale kuna soo dhowaada barnaamijkeena udubdhexaad udubdhexaad waa barnaamij aanu kusoo gudbinno kaalinta haweenka soomaaliyeed ee bulshada shalay iyo maanta waxaad nagala socotaan mawjadaha fm-ka ee kala ah sagaashandhibicahal f m ee burnaby b c iyo siddeetan iyo siddeed dhibic shan f m ee ermington albera iyo baraheena bulshada sida youtube facebook tiktok iyo instagram oo aad ka heli kartaan ciwaankeena madasha furan sidoo kale waxaad google garayn kartaan c j s f iyo c j s r com mar kale kusoo dhowaada udubdhexaad intiinii dhagaysatay toddobaadkii tegey waxaan kusoo qaadanay taariikhdii xaawo taako oo malaha ah haweeneyda uga caansan dumarkii badnaa ee qaybta ka ahaa halgankii gumaysadiidka xaawo caannimadeeda waxaa sabab u ahaa iyadoo ka mid ahayd soomaalidii badnayd ee halganka naftooda ku waayey sidaa darteedna taalo loogu dhisay dugsiye waxbarasho looga magacdaray maalmaha xorriyaddana safka hore ka ahayd kuwa la maamuuso balse sidii aan hore u sheegnay dumar badan ayaa halganka qeyb weyn ka ahaa hase yeeshee sida ragga oo kale maysan noqon oo tiro aada u yar ayaa la xusaa ama magacyadooda la maqlaa waa sababta loo sameeyey taalada daljirka dahsoon ee ku taalla magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya si aan looga tegin hal halgamaa kolay tahayna taaladaasi waxay xusaysaa qof kasta oo dalkiisa u halgamay balse aysan bulshadu magac ahaan u aqoon dhegaystow ma is leedahay dalkaaga waad u halgantay ilaan halganka gumaysa la dararka oo keliya maahane waatuu xadiisku ahaa jihaadka u adag waa ka naftaada lala galo micnaha inaad jid saxa ku taagnaato weli bilihii xorriyadda ayaynu ku jirnaa aan iskiin baro haweeney kale oo ka mid ah dumarka tirada yar ee loo aqoonsan yahay kaalintii ay ku lahaayeen halgankii gumaysidiidka codkaasi aad maqlayseen waa timiro cukaash guuleed allaha u naxariistee oo ka mid ahayd haweenkii kaalinta buuxda ku lahaa halgankii gumaysidiidka timiro waxay ahayd hal abuur suugaanteeda u adeegtay guubaabinta iyo taageerada kacdoonkii soomaaliyeed ee gumaysi ladararka ahaa ee ayse sii raaciyey sancadaalihii abiga ku yimid dalkeena suugaanta timiro waanu iman doonaaye waxyaabaha kaalinteeda lagu xasuusto waxaa ka mid ahaa xadhiggii dheeraa iyo umushii xabsiga allaha u naxariistee timiro cukaash guuleed waxa ay gaashaanka u daruurtay aabintii gumaystaha iyo gumaysta kalkaalkii uga digayay inay ka baxdo howlaha kacdoonka oo ay khatar dhabo u arkeeyeen digniino iyo diidmooyin joogto ah kadib timiro waxaa sanadii ii loo taxaabay xabsigii cadowga iyadoo uur leh cabsigelin iyo hanjabaado isdaba socday oo la rabay inay xorriyaddeeda looga gato si ay u aqbasho dalabka saancaddalaha oo ay ololaha gumaysidiidka uga baxdo ayay sidii caadadu ahayd mar kale iska diiday iyadoo weli xidhan ayuu shinkeedii dhammaaday waxayna ku umushay xabsiga dhexdiisa keligeedna maysan ahayn ee haween kale ayay arrintani qabsatay weli halkaad nagala socotaan waa madasha furan barnaamijkeena dubdhexaad ayaad nala socotaan sagaashan dhibic hal f m iyo siddeetan iyo siddeed dhibic shan f m mawjadahaasi ayaad nagala socotaan xilliga ay timira xabsiga ku umushay waa kun sagaal boqol afartan iyo sideedii cimriga oo ilaahay ugu deeqay awgiisna waxay geeriyootay allah u naxariistee toban iyo shan sano ka hor haddaba aan isla maqanno iyadoo da ah oo marinaysa qayb ka mid a suugaantii ay ololaha uga qayb gashay sidoo kale intaysan dhiman ka hor timira waxa ay soomaalida la wadaagtay qisada xabsiga iyo gabadhii kale xabsiga ku umushay halganka allaha u naxariistay hooyo timiro cukaash guuleed iyo haweenkii soomaaliyeed ee xornimada u ololeeyey ma ahan mid hal qormo oo barnaamijka udubdhexaad lagu soo koobi karayo balse is-xasuusin ayay naga tahay waxaanu soo gaadhnay guntiga gabagabadii barnaamijkeena udubdhexaad tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno waa anigoo ayaana iyo dhammaan bahda madasha furan waxaanun idinkaga tegaynaa ammaano alleh
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay ayaan maxamed halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan sideed sideed dhibic shan f m c j s r c j s f c a magaalada edmonton ee gobolka albertana waxaad naga dhegeysataan sideed sideed dhibic shan f m c j s r com halka aad bernaby b c naga dhegeysataan c j s f c a iyo sagaashan dhibic hal f m waa toddobadii iyo barkii bartamihii barnaamijkeena gobolka b c ee madasha furan waxaa inoogu soo maqan barnaamijkeenii afka baro afka hooye ka baro madasha furan marka horese heesaha aan aniga jaamac farasal ahaan kuwa aan ugu jeclahay ka mid ah heesaha soomaaliyeed ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye waa codkii baxsanaa maxamed saleebaan tubeec iyo gabadha aan ka dhicin maandeekh